أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo soddon iyo saddexaad suuratu aali cimraan ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi wasaaricuu u degdega ilaa makfiratin dembi dhaaf intii ka ah u degdega dembi dhaafka oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday iyo wajannatin janno xaggeed u degdega jannada oo carduhaa ballaarkeeda assamaawaatu ka cardi samaawaati samaa ciraryaalo ballarkoodoo kale ah waalardu wa ka cardi wa ka cardi lardi dhul dhula dhulka ama dhulyaalo ballarkood oo kale ah uciddat waa la diyaariyey jannadaasi lilmuttaqiina loo diyaariyey kuwa ilaahay ka cabsado aladiina kuwii ayaa loo diyaariyey yunfiquuna bixinayeen amwaalahum maalyaalkooda yacni fi saraa'i xaaladda fudud dhexdooda ku bixinayey fudaydka dhexdiisa waadaraa'i adayga dhexdiisa ku bixinayey waalkaadimiina kuwa caburinaya ayaa jannada loo diyaariyey algayda carada kuwa isku celiyo oo carada caburiyo waalcaafiina kuwa cafiyo cani nnaasi dadka kuwa cafiyo ayaa jannadaasi loo darbay wallaahu alle yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa ixsaanka la yimaado waaladiina kuwii ayaa jannadaa loo diyaariyey idaa haddii facaluu ay sameeyaan faaxishatan faclatan ficil ficilka oo faaxishatan fool xun ow amase dalamuu ay dulmiyaan anfusahum nafahooda dakaruu xusayo xusuusanayo allaha alle fastakfaruu dembi oo dembi dhaaf dalbanayaan lidunuubihim dunuubtooda darteed u dembi dhaaf dalbanayaan waman yakfiru wahal yaf waman bimacnaa wahal yakfiru ma dhaafayaa addunuuba dunuubta axadun axad ma dhaafayaa yacni ila allahu allah maahane walam yusiruu aan daa'imin calaa maa kii korkiisa aan daa'imin facaluu ay sameeyeen wixii ay sameeyeenna aan joogtaynin walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og waxaan soo haynay aayaadkii ku saabsanaa uxud iyo dagaalkii uxud iyo sidii uu ku bilowday iyo waxaa la dhexgeliyey marka muslimiinta ku tirtirsiin lagu tirtirsiinayo inay ilaahay ka cabsadaan alla inay adeecaan rasuulkiisa ay adeecaan iyaan soo marnay oon soo haynay iyo inay xaaraanta ka dhowrsadaan oo ribada laga tilmaamay yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu ribaa adcaafan mudaacafa marka wanaaggiina la imaada xumaantiina ka hara si ilaahay idinkugu gargaaro arrintaasaan marka ku dhex jirnay aayadahaanna qeybaheeda hore macnahaasay ku saabsan yihiin qaala tacaala alla wuxuu yidhi wasaaricuu ilaa makfiratin ahlu madiina naafic iyo ibnu caamir iyagu waxay akhriyeen saaricuu ilaa makfiratin ahlu madiina iyo ahlu shaam waawdaa marka way ka tageen hadal cusub oo bilaabmaayo waayo markaas saaricuu ilaa makfiratin haddii marka quraa'da kale qiraa'adooda aan wadno wasaaricuu ilaa makfiratinna jumlooyinkii horey ku cadfan tahay oo wa adiicu llaha warasuula lacalakum turxamuun iyo ayay la socotaa marka wasaaricuu degdega maadaama degdegu tartan ou tusaayo tartankuna ou laba ou ka guntanmayo ayaa faacala lagu keenay amarka wasaaricuu tartama oo degdega markaa ilaa makfiratin dembi dhaaf xaggii u degdega yacni asbaabta la idinkugu dembi dhaafo xaggeeda u degdega yani dembi dhaaf u degdega marka la leeyahay asbaabta dembiga lagu dhaafo yacni u degdega yay ka dhigan tahay marka hadda asbaabihii towbadaa ka mid ah waxaa ka mid ah acmaasha wanaagsan oo lala imaadaa ka mid ah shirkiga oo laga dheeraado towxiidka lagu dadaalaa ka mida asbaabaha marka yacnii dunuubta lagu dhaafo u degdega dembi dhaafka oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday iyo wa jannatin janno u degdega jannada oo carduhaa ballaarkeeda assamaawaatu ay ka cardi samaawaati samaawaat iyo waalardu iyo iyo waalardi wa ka cardi lardi ciraryaalo iyo dhul ballarkood oo kale ah marka carduhaa ballarkeeda assamaawaatu waaye saasay u eg tahay daahirkan laakiin waxaa lasoo qadarayaa mudaaf mudaafkaasaana icraabtiisa hadda kan oo mudaaf ileyhiga xagga macnaha ka ah la siiyey marka carduha samaawaatu carduhaa ka cardi samaawaati waalardi ballarkeedu cir iyo dhul ciraryaalo oo dhan iyo dhulal dhulalkoo dhan marka la isku daro oo la isku tolo ballarka ay la eg yihiin oo kale uu yahay ballarkeeda jannada ibnu cabaas waxaa laga wariyey wuxuu yidhi hadihi ljannatu jannadan carduhaa ballarkeeda assamaawaatu waalardu siday marka u tahay wuxuu leeyahay sida marya maryaha layskugu tolo oo marka aada maro maro ku tosho oo mid saddexaad ku tosho oo mid afaraad ku tosho sida ballarkeedu u weynaanayo kale ayaa laga ayaa loo muraadayayo ciraryaalo dhan marka laysku daro oo dhulkana lagu tolo cir iyo dhul marka laysu geeyo laysku dhejiyo laysku tolo ayaa jannadii ballarkeeda uu la egyahay macnaha meesha ku jira sidaas ibnu cabaas sidaas ayuu ku macneeyey marka xaqiiqa inuu inay tahay ayaad yacni moodeysaa markaas waana sidaas culimada qaar kale waxay yidhaahdeen waxaa weeyaan un maadaama bani aadam wax weyn marka la rabo in loo tilmaamo waxa keliya uu ku fahmi karo ama loogu tilmaami karo waa dhulkan iyo cirkan oo markaad shay ballaaran oo weyn dadku ay ka hadlayaan cir iyo waxaa kusoo dhacayo iyo bal iyo dhulka in ballaarkooda uu aada u weyn yahay waayo meel walbood tagtana dhulaad joogtaa meel kasta oo aad tagtana cirki waad joogtaa marka cirkaan meelna aan ka maqnayn dhulkan aan meelna ka maqnayn ayaa waxaa la leeyahay ayaa jannadaani jannada weyninkeedu yacni aad bay u weyn taha la rabaa in lagu dhaho waa weyn tahay marka adiga maxaad ku fahmi kartaa cir iyo dhul in lagugu shabaho ee xaqiiqadu jannada waaba kasii weyn tahay cir iyo dhul banaan ayb labadaas tafsiir baa marka ku jirta oo macnuhu inuu yahay marka laysku kabo ciraryaalo iyo dhulyaalo laysku daro oo laysku dhejiyo ayaa jannadii ballarkeedu uu yahay ama in la yidhaahdo arrintaani marka xaqii arrin markaa yacni macno tashbiih ayaa ku jiro oo meeshaa marka macno majaazi ah baa ku jiro macnahaas marka majaazigana waxa uu yahay jannada ballarkeeda iyo sacadeeda iyo waasacnimadeeda shayga keliyao lagugu soo dhoweyn karaa dhul iyo cir ah sidaas unbaa marka soo dhoweyn inaad un fahamto jannadu inay ballaaran tahay unbaa laga rabaa halkan marka waxaa la wariyey sidoo kale cumar radia allahu canhu laga wariyey marna rasuulka sala allahu calayhi wasalamaba loo tiiriyo waxaa la su-aalay hadihi ljannatu carduha asamaawaatu waalardu ayna naaru jannada haddii ballarkeedu cir iyo dhul laysku daray uu yahay aaway naartii baa la yidhi marka waxay dhammaan iyada jannadaa isku qaadatay aaway naartii weliba nin yahuudiyaa cumar su-aalay markaasuu wuxuu yidhi haada nahaaru kan waa maalinka idaa jaa-a haddii uu yimaado ayna leylu aawo habeenkii uu yihi marka habeenay maalinaa jiraan marka wuxuu leeyahay haddaan maalin joogno maalinaan joogno aawo habeenkii marka yani habeenkii macnuhu waxaa weeyaan jiho kale oo caalamka ka mid ah ayo habeenku ou jiraa anagu naga annagay qoraxdu naga qarsoonto habeen galnay qolo kale maalinay gashay markaan anagu maalin taagannahayna dhinac kale adduunyada habeenka ah ma maqna marka habeenkii iyo maalinkii waa joogaan laakiin hal meel ma wada joogaan marka jannadii iyo naartiina hal meel ma wada joogaane laba meelay kala jiraan sida kuwaanba aynan u joogin saa ayuu yidhi yahuudigii marka wuxuu yidhi sidaas oo kale towreed ku taaluu yidhi waa qiray marka ma arkaysa ayb waxaa kaloo aayadda ku jiro macno kaloo aada u ballaaranoo jannadii dherarkeedii lama sheegin ballarkeedii baa la xusay dherarkii aaway marka culimada qaar waxay yidhaahdeen zuhri uu ka mid yahay laa yaclamu tuulahaa ila allah dherarkeeda ilaahay unbaa og cid kale ma oga waayo sida badan ashkaasha ama yacni shaybabka marka la fiiriyo mar walba ballaarka iyo dherarka labadooda yaa dheerna dherarkaa dheer mar walba shaygan ballaarkiisa iyo dherarkiisa dherarkiisa inta badan dheer haddii ballaarkii lagu sifeeyey oo dhul iyo cir lagugu sifeeyey dherarku intaa waa kasii badan yahayba waayo macnaha marka inaad sidaa u garataa la rabaa marka dherarku waa ka weyn yahay qaar baa yidhi mufasiriinta qaar kalena waxay dhaheen macnahaas oo kale cabireen waxayna ku cabireen laa yaclamu tuulahaa ila allah wasaaricuu degdega ilaa makfiratin dembi dhaaf intii ka a u degdega yacnii sabab laydinkugu dembi dhaafo dembi dhaafka oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday iyo wa jannatin iyo janno intii ka a u degdega jannada oo carduhaa ballaarkeeda alsamaawaatu samaawaat iyo waalardu iyo dhulkii ballaarkiisii oo kale uu yahay aayaddii suurat lxadiid saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajannatin carduhaa ka cardi الsamaai waalardi yaa tan marka lagu macnaynaya uciddat waa la darbay oo waa la diyaariyey lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsadaa loo diyaariyey oo loo darbay aladiina waxaa ku bannaan marka in la rafciyo is yani laga dhiga marka yani jumla oo markaa loo soo qadaro mubtada hum iyagu aladiina kuwii waayan waxaa kaloo bannaan in la yidhaha aladiina lilmuttaqiinada in laga sifeeyo uciddat waa la diyaariyey lilmuttaqiina loo diyaariyey muttaqiintii oo aladiina ama in laga bedela aladiina kuwii baa loo diyaariyey jannada ama muttaqiintii oo aladiina kuwii ah yunfiquuna bixinayeen amwaalahum yacni maalyaalkoodaay bixinayaan fi saraa'i xaaladda markaa fudaydka fudaydka dhexdiisa fudaydka marka waxaa lagu macneeya marka barwaaqada la joogo waxaa kaloo la yidhaha fi xaali suruur marka la faraxsan yahay maxaa lagu faraxsan yahay bikahrati lmaal maalkii baa badan shaqadii baa aada u socoto yacni maalkii sababkii lagu soo xasilinayena waa la haystaa maalkiina waa fara badan yahay oo mushaarku waa badan yahay ganacsi haddii uu yahay faa'iidadaa badan xaaladaas marka waxwaa bixiyaan wadaraa'i culayska dhexdiisana kuwii wax bixinaya amwaashooda dhiibaayeen addaraa iyadana marka waa xaaladda culuso markay abaar jirto iyo shaqadu markay yar tahay xooluhu markay yar yihiin noloshu xoogaa markay adeyga ku jirto waxay haayaan wax unbay ka bixiyaan wlkaadimiina wlkaadimiina iyada si kale kuma banaana lilmuttaqiinada uun in lagu xiro waalkaadimiina ayaa loo diyaariyey kuwii isku celinayey oo ab yani caburinayeen algayda carada kuwa caburiyo oo celiyo yacni caradooday ka adag yihiin waa celiyaan waa caburiyaan yacni asalka kadmiga asalkiisa waxaa weeyaan xabsu shayi cinda imtilaa'ihi shayga in la xabiso markuu buuxsamo weelkii maalan biyihii baa ka buuxsamay in la celiyo markaas shaygii markuu buuxsamo celinte celintiisa ayaa kadmi la yidhaha marka caradii markay ka buuxsantay oo ay markaa yacni soo dhaafi rabto ayay celinayaan dib bay u celinayaan gudihiisa iyo uurkiisiibuu dib ugu celinayaa si markaa yacni aynan uga soo bixin afcaal aan fiicnayn xadiidkiina wuxuu ahaa laysa shadiidu bisuraca midka adeyga badan oo daran oo yacni kan kuwa dadka kan yacni kan dadka legdinta leg legdo oo aad u legdo legdintiisu badan tahay ma aha inama shadiidu aladii yamliku nafsahu cinda algadab midka shadiidka ee xoogga weyn ee adag waa midka nafsadiisu markay carooto celi karo marka ilaahay wuxuu ku ammaanayaa marka kuwaas ayb axaadiidna waa ku soo aroortay oo qofkii yacni caradiisa celiyo qiyaamaha in ilaahay door gelinayo xuurulciinta midii uu doono marka ka dooro in la dhahayo waalcaafiina kuwa cafiyo ayaa jannadaasi loo diya ayaa loo diyaariyey waalcaafiina kuwa cafiyo caninnaasi dadka xaggooda cafiyaan dadka marka dembiyada ka galo kuwa markaa iyagoo ciqaabi karo oo awoodi karo inay ka argoostaan karo iska cafiya haddana ayb wahum cala alintiqaami minhum qaadiruun inay ka argoostaan waa awoodaan laakiin ma samaynayaano way iska cafinayaan ayb kuwaasaa jannadaa loo diyaariyey wallaahu alleh yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa ixsaanka falo kuwa ixsaanka falo ayuu allah subxaanahu watacaala uu jecel yahay waaladiina kuwii ayaa loo diyaariyey jannadaas ama wahum iyagu kuwa mutaqiinta aladiina kuwii waaye idaa haddii facaluu ay sameeyaan faaxishatan faclatan ficil hadday sameeyaan faaxishatan ficlada oo faaxishatan foolxun marka faaxishadu marka waa alfaclatu alqabiixatu waa ficilka xun alkhaarijatu camaa adina allahu caza wajalla fiihi ee ka baxsan wixii ilaahay idmay ficil kasta oo wixii alla idmay ka baxsan bannaanka ka ah ficil xun waaye laakiin inta badan sharciga ama qur-aanku faaxishada markuu idlaaqo zinadaa loo jeedaa sida badan halkan laakiin waxaa un laga wadaa alfaclatu alfaaxishatu ficlada marka ama ficilka xun weeyaan uun macnaha waaladiina kuwii ayaa loo diyaariyey jannada idaa haddii facaluu ay sameeyaan faaxishatan dembi foolxun ficil foolxun ow amase dalamuu ay dulmiyaan anfusahum nafahooda markay dulmiyaan oo naftoodii marka waxaan u habboonayn ayay la imaanayaan oo markaa qofkii nafsadiisii muxuu ku dulminayaa waajib uu ka tegay xaaraan uu koray ayb markay marka ficil foolxun ay sameynayaan ow dalamuu ama ay dulmiyaan anfusahum nafahooda dakaruu xusuusanayo allaha alla xusuusanayo fastakfaruu dembi dhaaf dalbaya markiiba lidunuubihim dunuubtooda darteed u dembi dhaaf dalbanayo oo alla uga dembi dhaaf dalbanayo marka dakarullaha allay xusuusanayaan waa maxay laba macnoba waa ku dhici kartaa cadamada alle weynaanta alle waayo alla cadamadiisa iyo weynaantiisu qofku marka qalbigiisa ay ku jirta ma caasinayo marka aan alla caasinayno cadamada alle iyo weynaanta alla qalbigeenna daciif ku noqotay ku yaraatay suuratu suuratu nisaana waa ugu tegi doonaayo inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna asuu'a bijahaalatin qof kastoo marka xumaan la imaanaya isagoo jaahilow la imaanayo xataa hadduu yahay ninka adduunyada ugu cilmiga badan ee diinta ugu badiyo markuu xumaanta samaynayo jahli baa haysto waayo xaaladdaa hadduu ilaahay si dhaba qalbigiisa cadamadiisa iyo weynaantiisa u geliyo sidaa ma uunan yeeleen waayo dunuubta culummada waxay dhahaan culamaau suluuk dunuubta waxay ku dhacdaa cadamada alle iyo macrifada alloo qofka ku yaraato ayaa dembiga keenaya mala xun ayuu alla ka malaysanayaa markaasaa dembi markaa uu ku dhacayaa ninba meeshay u joogto aifkan aalihatan duuna allahi turiiduun famaa danukum birabbi alcaalamiin ayuua ilaahay subxaanahu watacaala marka dakaru llaha macna sidaas waayo ilaahay bay xusuusanayaan waa towbo keenayaan markaa dembigii markay galaan rabbi bay xusuusanayaan weynaantiisa allah sidaa u weyn miyaa caasin mudan maya markiiba waa ka fuqaayaan wayna ka towbad keenayaan macnaha kalena ibnu jariir baa ku macneeyo dakaru llaha ay dakaruu waciidallaahi waxay xusuusanayaan ilaahay goodigiisa ilaahay goodigiisa ayay xusuusanayaan calaa maa atow min macsiyatihim iyaahu macsida ay alla ku caasiyeen oy la imaadeen waciidka ilaahay iyo goodiga alla u ka uga goodiyey ayay xusuusanayaan markaa istikfaar bayba la degdegayaan labadaas macnona laba macnoo isku dhow un waayo ayb dakaru llaha dakaruu waciid allahi in la yidhaha ama allayba xusuusanayaanoo cadamada alle ayay qalbiga gashanayaan suuratu lacraafna aayaddan mid la macnaa baa ku jirto ina aladiina ataqow idaa masahum طaa'ifu min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun waإkhwaanuhum yamuduunahum fi lgayi uma laa yuqsiruun dadku laba waaye kuwa ilaahay ka cabsado haddii shaydaan uu waswaasiyo oo dembi uu ku rido allay xusuustaan faidaa hum mubsiruun waaba dad wax arkaya marka dembiga aayatiin xumadiisa iyo caaqiba xumadiisa iyo fool xumadiisa ayaa maalin cad oo kale ayay ugu noqonaysaa sidii maalin cad ayay u arkaayaan waa ka fuqayaan marka ilaahay bay u towbad keenayaan kuwa marka ilaahay towfiiqda uu seejiyeyna ayagu markaa dembigiibay kusii madax taagayaan waa ku raaxaysanayaan waxay u arkayaanba dembigaasi lado iyo macaansi ayayba ka dareemayaan xumaantiisana marnaba ma arkayaan kuwaa marka waa kuwa ilaahay yidhi yaciduhum wayumaniihim wamaa yaciduhum shayطaanu ilaa guruura shaydaankaa dhahaya bera beriyaa towbad keenay berri danbaad towbad keenaysaa sidaas unbaa marka dambe uu ku dhimanayaa kuwa ilaahay towfiiqda seejiye waladiina kuwii ayaa jannadii loo diyaariyey idaa haddii facaluu ay sameeyaan faaxishatan faclatan fal falka oo faaxishatan foolxun ow amase dalamuu ay dulmiyaan anfusahum nafahooda ay hadday dulmiyaan dakarullaha allay xusuustaan waciidka allay xusuustaan fastakfaruu markiiba dembi dhaaf ayay dalbadaan oo rabbi bay dembi dhaaf weydiistaan fastakfarullaaha allay dembi dhaaf ka dalbadaan lidunuubihim bayna u dembi dhaaf dalbanayaan liajli dunuubihim dunuubtooda darteed waman yakfiru dunuuba waman yakfiru wahal yakfiru oo ma dhaafayaa ama waman yakfiru wamaa yakfiru ma dhaafayo addunuuba dunuubta axadun yani axad ma dhaafayo dunuubta axad ma dhaafo ila allaahu allah maahani ayb marka waman yakfiru dunuuba ila allaahu marka la yihaahdo ee mantaani haddii marka istifhaam laga macneeyo istifhaamku waa shibhu nafyi istinaa marka laga hadlayana jumlada markay manfi tahay oo mustathnaa minhugana markaa yacnii la sheego ama la xuso ilaada waxa ka dambeeya marka de kalaam oo marka wuxuu noqonayaa wuxuu ahaan jiray kalaam taam ah oo manfi ah idaa kaana alkalaamu taaman manfiyan waxaa ku banaanaan jiray itbaac ila allaahu marka axadun baa la qadaraa ila allahu axaduntaasaa laga bedelaa marka ayb marka wamantana marka waxaa laga macnaynayaa shibhu nafyi oo wahal yakfiru dunuuba axadun oo dunuubta qof ma dhaafaa ila allahu alla ma ana cid kale miyaa dhaafayso saas oo kale ama in la yidhaahdo wamanta marka nafyi in laga macnay xagga macnahana waa ka tahay oo macno ahaan marka ila allaahuda icraabtan sidaan hadda tarkiibku oo u yaallo waxay ahaan lahayd marka yacni in la yidhaahdo ila allah oo kale leanna haddii de kalaamku ama aan taam laga dhigo nafyina meeshaas uunan oolin wajaba waxaa waajibaya marka istinaa ahaan in loo nasbiya nasba unbaa waajibi jiray meeshaana hadda nafyi sariixa ma yaallo laakiin macno ahaan ayuu nafyiga ugu jiraa ibnu jariir saas uu leeyahay maadaama marka macnihii jumlada ku jiray ayaa icraabta ilaada ismiga ka dambeeyana loo loogu fiirsaday waxay ka dhigan tahay marka wamaa yakfiru dunuuba ila allahu marka waxaa wamaa yakfiru dunuuba ila allahu marka la yidhaahdana de waxayba iska noqon kartaa markaa lafteeda istina mufaraq ah istinaha mufaraqaana ka dhib yarba in marka saas markaa la dhaho sidaas marka uu yahayna ila allaahuda waa faacilu yakfiru daba waay marka ayay iska noqonay yakfirudan oo faacil u baahan ayaad ku diraysaa marka ayaa u banaynayna marka wamaa yakfiru dunuuba ila allaahu inaad tidhaahdi iyo waxaa isku mida sowmaha yakfiru dunuuba allaahu ayaa isku mid noqonayso istinihii markaa muxuu noqonayaa mufaraq waman yakfiru wamaa yakfiru ama wahal yakfiru ma dhaafayaa addunuuba dunuubta ila allaahu alla unbaa dhaafaya alla unbaa dunuubtii dhaafo ayb walam yusiruu marka ilaahay baa dunuubta dhaafo marka la leeyahay ilaahay keliya haloo towbad keeno maadaama cid kaloo dunuub dhaaftaa aanay jirin oo malag iyo nebi ownan dunuubta aynan dhaafin allaha dunuubta dhaafo oo keliya un usoo laabta oo u towbad keena walam yusiruu aan daa'imin marka waman yakfiru dunuuba jumla muctarida ayb hadalkii horaa marka loo laabtay walam yusiruu aan daa'imin oon joogtaynin calaa maa kii korkiisa facaluu ay sameeyeen walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og wixii ay sameeyeenna aan joogteynaynin oo dembigii marka waa ka fuqayaanoo ma joogteynayaan walam yusiruudaas ilaa saddex tafsiir meelahaasaa ku jirto tafsiir wuxuu leeyahay walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun ay lam yuqiimuu ma aynan ku nagaanin calaa macsiyatii macsidayda ma aynan ku nagaanin marka walam yusiruu aan ku nagaanin calaa maa facaluu macsidii ay sameeyeen aan ku nagaanin marka dembigii waa ka dhacay kuma sii nagaanin ma sii joogtaynineh marka ma sii joogtaynin macnaheedu waa maxay waa ka fuqeen waa dembiga shuruuda towbadana waxaa ka mida aliqlaac dembiga markaad ku dhex jirto horta inaad ka dhex baxdo haddaad dembi ku jirtid ma towbad keenin ilaa aada horta dembigaasi bannaanka uga baxdo walam yusiruu calaa maa facaluu marka iqlaacaas ayuu tilmaamaha tafsiirka labaad wuxuu leeyahay lam yuwaaqicu danba idaa hamuu bihi xasanulbasri baa tafsiirkaa labaad fasiraya walam yusiruu aan ku dhicin ayuu leeyahay dembiga markay hamiyaan dembigii markuu maskaxdooda soo galo aan ku dhicin oo aan dembigii markaa aan gelin isaga marka walam yusiruu macnahaasuu ku macneeyey macnaha dacfi uu ka muuqdana waa ayb waayo midkan dembiga ku hamiyey laakiin aan weli ku dhicin wax dembiyo uu markaa yacni ku dhacay maba jirtaba ma istikfaarta marka xaggey aadeysaa ila waxaa lasoo sheegay waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha fastakfaruu lidunuubihim ninkii dembiga maskaxda uga soo dha qalbiga uga soo dhaco oo aan ku dhicin maba dembaabinba qofkaasi istikfaarta fastakfaruu lidunuubihimtaan meesha taallaa macno beelaysa markaas walidalika tafsiirkan xasanulbasri ibnu jariir waa daciifiyey tafsiirka saddexaad wuxuu leeyahay walam yusiruu calaa maa facaluu macnaheeda alsukuutu cala aldanbi wa tarku listikfaari walam yusiruu aan joogtaynin calaa maa facaluu waxay sameeyeen macnaha dembigii inay markaa yacni aynan ka istikfaarsanin yani dadkan waxaa lagu ammaanayaa ma dembiga markay galaan kuwa iska aamuso oo aan istikfaar la imaaneynin ma noqdaan tafsiirka saddexaad sidaas u dhahaya tafsiirka koowaadoo ibnu jariir ou doortay isagaana fiican aayadda daahirkeedana saa wuxuu aada ugu dhow walam yusiruu aan joogtaynin oon ku nagaanin calaa maa kii korkiis aan ku nagaanin facaluu ay sameeyeenoo macsidii ah walxaal hum iyaga oo yaclamuuna og haddaynan ogeyn looma haysto yani inay dembigii ku jiraanba kama warqabaan sidaasay marka kusii ku socdeen marka taas dhib ma lahan oo iyagu markaa yacni waa laga qaadayaa laakiin iyagoo og in waxaanu dembi ay yihiin ma joogteynayaano ku nagaan maayaan ulaa-ika kuwaadaas jazaa-uhum abaalmarkoodu maqfiratun dembi dhaaf waaye dembi dhaafka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo wa jannaatun jannooyin jannooyinka oo tajrii ay dureereyso min taxtihaa min taxti qusuurihaa wa ashjaarihaa saraheeda iyo geedaheeda hoostooda al anhaaru webiyaalo ay dureerayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaas dhexdooda ku waarayo wa nicma waxaa nicmo lahaaday yacni alla wanaag badanaa ajrulcaamiliina kuwii shaqeeyey ajrigoodu alla fiicana oo wanaag badanaa almaqsuusu bilmadxi kan ammaanta lagu gaari yeelayo dalika almaqfiratu waaljannatu dembi dhaafkaas iyo jannada waaye ulaa-ika kuwaadaa jazaa-uhum abaalmarkoodu maqfiratun dembi dhaaf waaye abaalmarinta lagu abaalmarinayo waa dembi dhaaf dembi dhaafka oo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaanayo iyo wa jannaatun jannooyin jannooyinka oo tajrii ay soconayso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaala ay soconayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaas dhexdooda ku waarayo usluub marka madxi ah buu alla markaa la yimid oo lagu ammaanaya marka ilaahay uu ku ammaanaya waxa dadkaa la siiyey oo dembi dhaafka iyo jannada la sheegay wa nicma waxaa nicmo lahaaday oo wanaagsanaaday ajrulcaamiliina kuwa shaqeeyey oo acmaashaa lasoo tilmaamay ee kuwa shaqaystay ajrigooda ayaa nicmo lahaaday oo wanaag batay almaqsuusu bilmadxi shayga ammaanta lagu gaaryeelayana dalika almaqfiratu dembi dhaafkaas iyo waljannatu iyo jannadaas dadkaa marka hawaabkooda aada iyo aada u wanaagsanaaday marka dadkaa tilmaamo badan baa lagu tilmaamo marka istikfaar inay la imaanayaan oo dembiga inaynan joogteyneynin iyo axaadiid marka macnahaas oo kale ku timid ayaa jirto oo xadiid abu hureyra uu warinayo nabiga sal l slam uu yihi ina cabdan adnaba denban addoon ayaa dembaabay faqaala wuxuu yihi ey rabbi adnabtu denban fakfirhu lii rabbiyo dembi ayaan dembaabay ee ii dembi dhaaf qaala faqaala rabuhu caza wajala rabbigii wuxuu yidhi calima cabdii addoonkaygu wuxuu ogaaday ana lahu rabban inuu rabbi leeyahay yakfiru denba dembiga dhaafayo waya'hudu bihi kuna qaban kara dadka addoonkaygu wuxuu ogaaday inuu leeyahay alla dembiga dadka u dhaafo una qaban karo ayb fagafara lahu waa u dhaafay alle famakaha maa shaa allahu intii alla doonay ayuu nagaaday huma asaaba denban aakhara haddana dembi kale ayuu galay faqaala rabbi adnabtu denban fakfirhu lii faqaala rabuhu caza wajala calima cabdii addoonkaygu wuxuu ogaaday ana lahu rabban yakfiru denba rabbi dembiga dhaafa inuu leeyahay waya'hudu bihi dadkana ku ciqaabo u qaban karo qad hafartu licabdii addoonkayga waa u dhaafay falyafcal maa shaa wuxuu doona ha sameeyo marka falyafcal maa shaa wuxuu doona ha sameeya waxaa laga wadaa in allaale inta uu hadduu dembaababa uu kasoo noqonayo ka towbad keenayo oo sidaas uu shaydaan ula halgamaayo uu iskaga celinayo anna isagan la jiraa waa u dembi dhaafaa waay macnaha waxaa la diidayaa marka dembigii inuu intuu kula bato kula weynaado aad rajada alla ka quusato waxaa kaloo la diidayaa inaad dembigii aadanba ka towbad keenin in allaale intaad dembiga ka towbad keenaysid ood rabbi dunuubta dhaafo inaad leedahay aada rumaysan tahay ilaahay waa kuu dhaafaya xadiidulqudsi kale wuxuu ahaa yabna aadam inaka maa dacowtanii warajowtanii gafartu laka calaa maa kaana fiika bani aadamow inta aada i baryaysid ood i rajaynaysid waa kuu dembi dhaafayaa wixii adiga dhexdaada ahaaday oo dembi ah marka rajadii iyo waxaa isdaba socdo alla barigii marka inta inta aada ilaahay baryaysid rajana aada rabbi ka qabtid oo waxa aad ka baryayso inuu ku siinayo aa aaminsan tahay ilaahay dembi dhaaf buuba ku siinayo aada helaysaa ibna aadam inaka in talqaanii haddaa ila kulanto biquraabi اlardi khataayaa dhulka muggiis oo gafafyaal ah laqiituka biquraabihaa makfiratan dhulka muggiis oo dembi dhaafan anigana kugu kugula kulmayaa bacda an laa tushrik bii shay-an bacda an laa tushrika bii shay-an waa goorma marka aadan waxba iigu darin cibaadada xaqayga aadan cid kale ila siinin yacnii intaad shirki ka dheeraanayso dhulka muggiisoo dunuub kaleba aada iila timaadide waa waxaan kuula anigana aan kuula imaanayaa dhulka muggiisoo dembi dhaaf ah meeshaa marka waxaad dareemay towxiidka qiimihiisa in allaale inta aada towxiidka hayso ood shirkiga ka dheeraanayso waaba sabab dunuubta lagu dhaafo isaga ah ayb ibna aadam inaka in tudnib xataa tabluga dunuubuka canaana asamaa'i uma tastakfirnii akfir lak bani aadamow in allaale intaad dembaabaysid dunuubtaada samada daruuraheedaba ha gaartee kadib aada i dembi dhaaf i weydiisanaysid akfiru laka waa kuu dhaafaya ana akfiru laka waa kuu dembi dhaafaya axaadiidtaa faraha badan marka waxay tilmaamaysaa qofku inuunan marnaba caajisin bani aadam waa dembaabayaa laakiin inuu towbada isla daba joogo towbadana marka dee dembigii inaad ka fuqdo inaad qoomamayso dembigii ka qoomamayso ood ka shallayso inaad go-aan ku gaarto mar dambe inaadan u laabanin xaq bani aadam haddii uu jirana inaad bani aadamka xaqooda ka xalaal dalbato intaa waxaa raacaya waqtiga aada towbad keenaysidna ha noqdo waqtigii towbada ayb qad khalat min qablikum sunanun fasiruu fi lardi qad xaqiiqe eh khalad waxaa tagtay min qablikum idinka hortiin sunanun sunnooyin ayaa tegay oo dadkii idinka idinka horreeyey rabbi subxaanahu watacaala uu ku maamulay fasiiruu socda gaaladiibaa waxaa lagu leeyahay war kuwiinan dulmiga falayow fasiiruu socda fil ardi dhulka ku socda fanduruu eega oo fiiriya kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu lmukadibiina kuwii wa kuwa wax beeniyey cirib dembeedkooda maadaama qaswatu uxud muslimiintii toddobaatan ay uga dhinteen gaaladiina guul ay heleen wax guul marka daahirka ka ah ay heleen waxaa la leeyahay marka iyagii marka inay ismoodaan waxaa la waxaa la diidayaa ayagoo dulmigaa ku jiro haddana inay isku maleeyaan inay dariiq fiican ay hayaan sidaas ma ahane waxaa la leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ummadihii idinka idinka horreeyeyba kufrigooda iyo gaalnimadooda iyo dulmigooda mar allaale markay la imaadaan hore ugama qabanine waa u sugtay markii uu buuxsamay weelkooda ayaa ilaahay ciqaabay oo qabtay bal meelihii ay deganaayeen fiiriya idinkana kuwaa dariiqoodaad haysaan maadaama aada dariiqooda haysaan ee ha guushaan aada uxud ka hesheen ha u malayninina inaad ku wanaagsantihiin qad xaqiiqe ee khalad waxaa tegay min qablikum idinka hortiin ay fii man kaana qablakum dadkii idinka idinka horreeyey dhexdooda waxaa tegay sunanun ayaa tagtay habmaamul yacnii muhulun tusaalayaal ayaa tegay wasiyarun iyo habmaamul ayb habmaamulkaa marka muxuu a muxuu ahaa mar allaale markay dhulka ku kibraan oo ay xadgudbaan sida loogu suganayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu qabanaya sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun wa umlii lahum ina kaydii matiin xadiidkii saxiixana wuxuu ahaa ina allaha tacaala layumlii lildaalimi xataa idaa akhadahu lam yuflithu ilaahay daalimka waa u suganayaa markau qabto ma sii deynayo laakiin marka sunankaa kowniga ah ee jiri jiray ee rabbi uu ku maamuli jiray koonku sidaas ummadihii idinka horreeyey rabbi saab uu u maamulay marka macnuhu waa maxay haddii kuwii idinka idinka horreeyey asbaabtii ay la imaadeenee kufriga iyo dulmiga ahayd ilaahay qaflad intuu ugu qabtay ayagoon iska jirin hal mar uu qabtay oo uu xaaqay cirib dambeedna ounan siinin idinkuna aada asbaabtii aada haysaan natiijadii isku mid ay noqonay marka qoladii hore asbaabtoodii natiijadii ka dhalatay maadaama aada isku asbaab aad tihiin isku natiijaad noqonaysaanoo idinkana ilaahay waa idin xaaqayaa ayb haddaba fasiiruu socda haddaad rabtaan daliil iyo inaad wax aragtaan fasiiruu socda fil ardi dhulka ku socda korkiisa fanduruu fiiriya kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu lmukadibiina kuwa beeniyey allay rusushiisii kuwii beeniyey cirib dambeedkooda meesha uu ku dambeeyey bal fiiriya ayaamo ayay adduunyada u sarreeyeen ayaamo ayay wax maamulayeen laakiin cirib dambeedkoodu wuxuu noqday eber arrintan oo dhan marka waa gogol dhig waay mu'miniintana waxay u tahay sabarsiin kuwan gaaladaana marka waxay u tahay iyaga laftooda waciid iyo goodi haadaa bayaanu linnaasi wahudan wamawcidat lilmuttaqiin haadaa kan bayaanun caddayn waayo linnaasi dadka ayuu u ahaaday wahudan hanuun weeyaan wamawcidatun waana waaye lilmuttaqiina u ahaaday kuwa alla ka cabsana haadaada marka ishaarada waxay ku dhacaysa laba tafsiir baa ku jirto tafsiirka koowaad qur-aanka in loo celiyo xasanulbasri iyo qataade iyo arabiic bnu anas ayaa sidaa ku tegay haadaa ay haada alqur-aanu qur-aankan bayaanun weeyaan waa caddayn waaye linnaasi dadkuu u yahay caddayn xaqa ummadda dhammaanteed ayuu xaq iyo baatilkii u cadaynayaa wahudan hanuun iyo wamawcidatuna lilmuttaqiina uu yahay ilaa iyaga ka faa'iideysanaye tafsiirka labaad wuxuu leeyahay haadaa ishaarada waxaa loo celinayaa aladii caraftukum yaa asxaaba muxamadin haadaa kan aan idin aqoonsiiyey oo aan idin dul istaajiyey oon idin baray oo yacnii aayaadkii hadda aan soo dhaafna qad khalad min qablikum sunanuntay arrinkan aan idiin sheegay oon idin baray oon idin aqoonsiiyey bayaanun weeyaan waa caddayn iyo wax wax kala bixinayo linnaasi dadku uu yahay ibnu jariir marka tafsiirkan labaaduu doortay wuxuuna u doortay siyaaqa dartiisa wahudan hanuun weeyaan wa mawcidatun iyo waano lilmuttaqiina ayuu u yahay walaa tahinuu ha daciifinina walaa taxsanuu ha tiiraanyooninina oo ha murginina wa antum idinka alaclowna kuwii sarrayn badan ayaa tihiin in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin haddaad tihiin idinkaa sarrayn badan oo gaalada ka sarrayn badan aayaddan marka walaa tahinuu walaa taxsanuu tacsiye iyo tasliye ayaa ku suganoo muslimiintii maadaama dagaalkii uxud dhibaato iyo jaraaxo adag ay ku dhacday oo toddobaatanna dhinteen dhaawacna uu soo gaaray ee rasuulkii la daqray ee iligiisa yacnii foolkiisa la jebiyey yacnii mashaakil fara badan ou dhacay ayaa waxaa la leeyahay arrintaa yaynan marnaba idinku keenin taagdarri iyo tiiraanyo yaanay idinku keenin mar haddaad iimaan haysataan idinka unbaa ciribta dambe yeelanaysaan walaa tahinuu marka guuldarrada dadka qaaradda waa daciifisaayoo marka guuldarra ay ku dhacdo waxaa laga yaabaa inuu isaga dhan inta isku soo aruuro sidii marka loogu bilaabay un guuldarrada ay noqoto laakiin qof muumin oo iimaan leh isaga marka guuldarro mar ku dhacdo darsiyay u tahay sida aan aayadda dambe ku arki doonana sunnada kownigaabaaba waxay tahay muslimiinta guuldarro joogto ah inaynan ku dhicin guul joogto ahna inaynan dul taagnaanin maalin walbo marka marna inay guuldarraystaan marna inay guulaystaan markay guuldaraystaanna macno weynaa ku jiro marka ay guulaystaanna de macnaa ku jira iyadana waa sheegi doonaa walaa tahinuu ha daciifinina oo ha taag daraaninina walaa taxsanuu ha tiiraanyooninina ha murginina waxaa idinku dhacay wa antum idinka alaclowna ayaa tihiin kuwa sarrayn badan kuwii sarraynta badnaa ayaa tihiin idinku oo gaaladii baad ka sarraysaan in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina mu'miniin haddaad tihiin meeshaan marka dadka qaar baa ishkaal keenay wa antum ulaclowna in kuntum mu'miniin culimada qaar baa waxay yidhaahdeen waxaa la arkaa mararka qaar baa muslimiinta laga sarreeyaa xagga tamkiinka iyo awoodda iyo maalka iyo adduunyada ku or orodkeeda iyo marar waxaa jira looga sarreeyo oo gaaladiiba ay uga sarreeyaan sida waqtigan hadda aan joognaba waaqic waayo lama inkiri karo waaqica yacni marka isaga uma baahno waaqicu maadaama shay waaqiciyo malmuusa uu yahay dee diintana waaqicu ka hor imaan maayo mana la inkiri karan ee aayaddanna ilaahay wuxuu leeyahay idinkaa sarreyn badan ayuu leeyahay siday ku dhacday culimada marka laba qowl ayay yeesheen qaar baa marka iyaga markiiba waxay yidhaahdeen wa antum ulaclowna waxaa laga wadaa maal qiyaamaha walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilanna ilaahay gaalada jid ay mu'min uga sarreeyaan ma u yeelayo aakhiraa laga wadaa bay dheheen marka waxay arkeen adduunyadiio si kale ah oo gaaladii u sarreyso qur-aankiina haddee ma la beenin karo oo qur-aanku waa la rumaysanyaha waa run kalaamullaahi weeyaan waana run markaasi waxay qur-aankiibay waxay ku xambaareen aayadahan aakhiro waxay yidhaahdeen waxaa laga hadlayaa waa aakhiro ee adduunyada ma aha qowlkaas marka waa qowl daciif bilmara culimada qaar kalena waxay taxqiijiyeen oo yidhaahdeen sidaan qur-aanku sheegay waa adduun iyo aakhiro labadaba gaal mu'min ma ka sarrey karo mana ka sarreynayo laakiin sarreynta uu ilaahay sheegayo alla ma dhihin waddanka magacaas la yidhaah iyo cali iyo faarax iyo hebel iyo ayaa ayaa oo magacaas wataa gaalada ka sarreynaya mar walba ilaahay ma dhihine shardi buu sarraynta ku xirayo alla wuxuu yidhi in kuntum mu'miniin aayadda kalena walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan buu yidhi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-an mar walbo ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay mu'min gaal waa ka sarreeya mu'min gaal waa ka waa saas nacam laakiin ilaahay tilmaan waayo wuxuu ka hadlaya nacam tilmaantaas iimaanka iimaankuna xaqiiqou leeyahay nacam iimaanka alla ou rabo waa midka ammaanta ay ku dheehan tahay oo jannada qofkeedu uu gelayo oo mu'min marka la yidhaha waa nin dhammaystira khisaashii iimaanka yacni marka ay dhammaystiraan dadku qaybihii iimaanka waajibka ahaa markay ku dadaalaan oy dhammaystiraan laa shaka inay gaalada ka sarreynayaan ilaahay marka tilmaan uu tilmaamay marka aan arkayno mumin yacni muslimiintii in laga sarreeyo haddaad u dhabogasho xaaladda muslimiinta waxay noqonaysaa xaalad iyagaba diinkooda ay dacfi uga sugan yihiin hadaad haddaad u fiirsataan tawxiidkii haddaad u fiirsataan sunnadii iyo bidcadii ufiirsa yacni tawxiid iyo shirki baa ismuqaabalaynaya iska hor imaanaya sunnada iyo bidcadana waa iska soo hori jeedaan daacada iyo macsidana waa iska soo hori jeedaan dadka muslimiinta saddexaa laga rabaa tawxiid sunno iyo daacaa laga rabaa maxaa laga iska ilaalinayaan shirki iyo bidco iyo waxay iska ilaalinayaan iyo macsi intaas inta aada u jirto ayaa adiga nasriga kuu jiraa marka ilaahayna subxaanahu watacaala tilmaamaha buu tilmaamay dadka qaar waxaan bal lagu karin ilaahay xaqiisaan ka hadlaynaa keliya nacam shaygaa ilaahay baa iska leh waxaan waa cibaada allah iska leh heyrkiis looma ogola markaasu wuxuu ku leeyay maanta dhan shirki shirki baa laga hadlayaa waxaas yaa ku jira nacam ayuu ku leeyahay nacam dadka qaar marka la yidhaha war waxaan ma sugnaanin nebiga kama sugnaanin ilaahay ha ku caabudin waqtigaaga iyo maalkaaga ha ku dhuminin wax aadan hubin oo nebi moxamed xaggiisa aan ka imaanin markaa ku tiraahdid wuxuu ku leeyahy nagadaa bidca xasanaa iyo mid fiican iyaa jirta iyo mid xun xataa hadday dad yidhaahdeen sidaas adiga miyaadan cibaadadaada waqtigaagan yar iyo maalkaagan yar iyo awooddaadan yar wax la hubo miyaadan ku samey karin wixii nebiga ka sugnaaday oo markii lagu weydiiyo war waxaan maxaad u samaynaysaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam aada dhihi karto maan la timaadin muslimiintii marka waxay la ciirciirayaan in badan waxyaabo badanoo cibaadaado ilaahay keyrkii ay u weecinayaan yacnii waxyaabo aan nebi moxamed diintiisii ka mid ahayn oo diin laga dhiganayo caaw dhan un lagu soo jeedo waqti fara badan lagu bixinayo waxay la liitaan macsi yacnii macaasida iyo kabaa'irta iyo xumaanta oo la dhex galo iyo khiyaanada dhexdooda ay iskhiyaanaan inay dhexdooda isdilaan oo dhiigga iska daadiyaan yacni macaasidaas iyo iimaanka tilmaanta iimaanka oo ammaan ah miskeenaysaana muslimiin waa yihiin laakiin mu'miniin ma noqonayaan waayo almu'min marka la yidhaahdo waa midka iimaanka dhammaystiray ma ahan marka iimaankii may ma aanan dhammaystirin inta iimaanka xaqiiqdiisa ou noo jiro ayaa marka nasrigu uu noo jiraa sidaa darteed marka qur-aanka in laga shakiya ma ahane wacdiga iyo ballanqaadka alla waa meeshiisee annaga nafteenna aan tuhunno oo aan dib u feerinno waxaana aada masaladaas marka uga hadlaya alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa ikaadatulahafaanka baxdi dheer buu ka qoray arrintan wa antum idinka ayaa al aclowna kuwa sarreynta badan idinkaa ah in kuntum waa goorma laakiin in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin dhab ah haddaad tihiin in yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun mihluh in yamsaskum hadduu idin taabtay qarxun dhaawac hadduu idin taabtay iyo dil hadduu idin taabtay falaa taxsanuu ha murginina faqad xaqiiqe ahe masa alqowma qoomkii waxaa taabtay qolada idinka soo horjeedo qarxun dhaawac iyo dil ayaa taabtay kaa oo mihluhu kan idin taabtay oo kale la mid ah wa tilka taadaasna wa tilka taadaas al ayaamu ee maalmaha ah nudaawilu waan yacni dhiibdhiibaynaa waan wareejinaynaa haa maalmaha ayaan warwareejinaynaa beynannaasi dadka dhexdoodaan ku wareejinaynaa mar boqolaan siinaynaa maalmahana waxaa laga wadaa awqaatu alghalabati waaldafr guusha iyo adkaanshaha maalmaheeda marba qolaan siinayna aan ku warwareejinaynaa ayb wa facalnaa daalika sidaa ayaan yeelnay maxaan u yeelnaynay liyaclama allaahu alla inuu bannaanka keeno oo muujiyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wayatakida inuu alla samaysto minkum idinka xaggiina minkum idinka xaal ay idinka mid yihiin shuhadaa-a inuu samaysto kuwo shuhadaa shuhada inuu marka yacni idinka samaysto wallaahu alle laa yuxibu ma jeclaanayo aldaalimiina kuwa dulmiga falo ilaahay ma jeclaanayo subxaanahu wa tacaala marka maadaama beder ay muslimiintu guulaysteen uxudna dhibaatadan ay ku dhacday allah wuxuu leeyay in yamsaskum qarxun in yamsaskum hadduu idin taabto qarxun qarxunna waa la akriyey qurxunna waa la akriyey culimada qaar marka waxay yihin qarxun wa qurxun luqataani waayna waana bimacnan waaxido waa dhaawaca qaar kale waxay leeyihin maya isku mid maahane qarxun macnaha waxaa weeyaan waa dhaawaca qurxunna waxaa weeyaan dhaawaca xanuunkiisa qaar baa saa marka u kala saarayna in yamsaskum hadduu idin taabto qarxun dhaawac iyo dil hadduu idin taabto falaa taxsanuu ha murgidnina oo ha daciifinina meeshaa marka intaani shardiyo waayo yamsaskum ficligeeda koowaad aawa jawaabteedii jawaabteeda falaa waa lasoo qadaraa falaa taxsanuu ayaa lagu qadarayaa faqad masadaani ma u noqonayso jawaab oo waayo in yamsaskum waa mustaqbal ama xaadir ayuu ka waayo faqad masada jawaabta looga dhigaayana waa maadi marka jumlada marka dambe inay maadi noqoto oo haddana wax mustaqbal ama xaadira looga jawaabo waa laga fiican yahay marka jawaab in loo soo qadaro ayay noqonaysaayo macnuhuna marka uu yahay in yamsaskum hadduu idin taabto qarxun dhaawac hadduu idin taabto ama iyo dil falaa taxsanuu ha tiiraanyooninina oo ha murginina faqad xaqiiqe ahee masa alqowma qolada waxaa taabtay qolada marka waa kuwa idinka soo horjeeday quraysh qarxun dhaawac iyo dil ayaa taabtay midluhu isagoo kale ah kaasoo midluhu kan idinka idin taabtay oo kale ah toddobaatana iyaga laga dilay maalintii beder idinkana toddobaatana maalinkan la idinka dilay toddobaatanka iyaga laga dilay weliba dad sanaadiidu qurayshay ahaayeen ayb marka idinka waxba ha welwelina oo ha murginina waayo iyaga marka weliba dhibaa dhibaatada waa u simantihiin idinkana waa idin taabatay iyagana waa taabatay idinka laakiin ajar iyo thawaab baad dheertihiin in takunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuuna watarjuuna min allahi maa laa yarjuun idinku waxaad ka rajaynaysaan alle waxayna iyagu ka rajaynaynin marka waxba ha welwelinina ayb wa tilka taadaas alayaamu maalmaha ah alayaam hadda waxaa laga wadaa ayaamu awqaati yani almuraadu biاlayaami awqaatu اlgalabati waاdafri waqtiga yacni maalmaha waxaa loo jeedaa maalmaha guusha iyo libinta markaa wa tilka taadaasi alayaamu ee maalmaha guusha iyo libinta ah nudaawilu waan wareejinaynaa haa maalmahaas beynanaasi dadka dhexdoodaan ku wareejinaynaa marna marka iyagaan wax siinaynaa idinkana waa idin siinaynaa heraqla ninkii la dhihi jiray markii uu abu sufyaan wareysanayay oo uu yidhi dagaal ka waran ma la dagaashaan haa kayfa qitaalukum fii fiikum qitaaluhu fiikum dagaalkiin dagaalkiisa idinka dhexdiina see ku yahay markaasuu wuxuu yidhi sijaalun waa kala tookaysi nanaalu minhu wayanaalu mina marna waa ka guulaysanaa marna isaga naga guulaysto markaasuu heraqle wuxuu yihi rusushu sidaas waa in marka yacni marna laga guulaysto atbaacdooda mar ay guulaystaan laakiin walcaaqibatu lahum cirib dambeedkay iyagu leeyihiin xikmada marka ka dambeysa waa maxay suuraddaana loogu sheegaa marka sababta marka muslimiinta mararka qaar guuldarre ay u taabanayso maxaa laga rabaa arrintaa maxay tahay waliyaclama allaahu wafacalnaa dalika alla wuxuu leeyahy sidaa baan yeelnay liyaclama allaahu alla inuu muujiyo ilaahay waa og yahay ogaalka alla og yahay ayaa labo yacni waaqic buu leeyahay markii hore yacni qof inuu shahiid noqon doono mu'minka iyo munaafiqa ilaahay isaga cilmigiisa asaliga waa ku ogaay midka munaafiqa iyo midka muuminka ah midka ilaahay dartiis u dhimanaya iyo ka iyo ka kale ilaahay waa ogaa isaga laakiin ogaalkaas hore oo uu rabbi ogaa hawaab iyo ciqaab ma ka dhalanayso ma ka ratib maayo ee hawaabku iyo ciqaabku wuxuu ka dhalanayaa ama ou imaanayaa wixii ilaahay ogaayay markuu bannaanka keeno maalan ilaahay subxaanahu watacaala de munaafiqiintii nebiga khiyaanaysay wou ogaa isaga mu'miniinta daacaddaana waa ogaa laakiin maxay ku kala baxeen dagaalkii uxud markii la yimid oo dagaalkii ou dhacay mu'miniintii iyo munaafiqiintii baa kala baxay midkan marka dagaalka ee lagu kala baxay iyo hadalxumada munaafiqiinta markaas bannaanka la keenay baa hawaab iyo ciqaab uu ka dhalanay marka waliyaclama allaahu wafacalnaa dalika sidaa baan samaynay liyaclama allaahu alla inuu bannaanka keeno ou muujiyo cilmu duhuur aladiina kuwa aamanuu ilaahay rumeeyey yacnii kuwa in bannaanka la keeno la arko oo mu'miniintu ay soo baxaan ilaa waaqicadaanay kusoo baxayaan mu'miniinta munaafiqiina muxuu dhahayaa awalba wixii naloo ballan qaadaya beenay ahaayeen waxaan marka huhaa iyo been baa laysku sheegayey iyo cabdullaahi bnu ubay siduu dhihi jiray mu'minkiina waa sabrayaa nebigiibuu la sabartama meeshaas marka munaafiqii iyo mu'minkii baa marka kala caddaanaya waa soo daahirayaan taas waa sabab yacni waa xikmad xikmadda kale waxay tahay wayatakida waliyatakhida wuxuu alla sidaa aan u yeelnay buu leeyahay wayatakida inuu samaysto alleh minkum idinka xaal ay idinka mid yihiin shuhadaa-a inuu samaysto yacnii kuwa shuhado idinka idinka mida alla inuu yeesho uu samaysto oo haddii muslimiintu mar walba ay guulaystaan oo ayaga aan qofnaba laga dilaynin darajada shuha shahiidnimada ee qofku acmaashiisan kale uunan ku gaari karin ee ilaahay subxaanahu watacaala jannada darajooyinka ugu sarreeyo dee sidiiqiinta iyo nebiyada iyo marka laga reebo darajaadka ugu sarreeya darajada shahiidka uu joogo waay qofka kalena wuxuu u fiirinayaa sida xidiga aan u fiirinaynoo kale marka ilaahay wuxuu rabaa derajada inuu dad gaarsiiyo oo ay marka helaan oo ay meeshaas tagaan mana la tegi kara ilaa waxaa lagu tegi karaa nafta bani aadamku uu jecel yahay rabbigii abuuray bal inuu u dooro nafsadiisa nacam oo nafsadiisa intuu ka tago ou ka yacni ou yacni meel iska dhigo ridaha ilaahay uu raa isagoo raadinaya naftiisa inay go-do kuwaa marka shuhado inuu idinka idinka samaysto oo xaggiina uu ka samaysto ayuu ilaahay sidaa u yeelay xikmad kaloo weyn waayo midaana wallaahu alla laa yuxibu ma jeclaanayo aldaalimiina kuwa daalimiinta ilaahay ma jecla iyo waliyumaxisa waliyumaxisa inuu imtixaano ou jaribo ou kala miiro allaahu alleh uu kala miiro uu imtixaano aladiina kuwii aamanuu rumeeyey dadkii mu'miniintaa iimaanka sheeganayay inuu kala miiro u kala u imtixaano wayamxaqa ou tirtiro alkaafiriina gaaladiina ou tirtiro weli marka xikmaddii waxaa socota watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waliyumxisadan ibnu cabaas wuxuu ku fasiray waliyakhtabir allaahu ilaahay inuu imtixaano aladiina aamanuu mu'miniinta marka see imtixaanku marka maxaa ka dhalanayo aamanaadii waa la yidhi aliflaamiima xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun aamanaada waa la wada yidhi laakiin dhab yay ka kay dhab ka tahay iyo kay been ka tahay maxaa lagu kala ogaanaya arrintan oo kale guuldaraa imaanayso waxaa soo bud soo dhahaya marka nifaaqa ayb walidaalika mar walboo muslimiintu guuldaradu ay ku timaado mar walboo zanaadiqadu ay badato waayo waayo inta muslimiintu ay xoogooda iyo cizigooda awoodoodu ay badan tahay waa cabsanayaanoo marka waa makbuutiin weeyaan markii laakiin gaaladu ay awoodoodu badan tahay oo gaalada afkoodu dheeraado dad aamanaa kula dhahayo waxaad arkaysaa waxa ay ka hadlayaan aada la yaabaysa qur-aankii ka shakisan axaadiidtii rasuulka ka shakisan rasuulkii sala allahu calayhi wasalama maqaamkiisii aan ixtiraamayninoo hoos u dhigaayo nebi moxamed sal ll ly slam oo gaaladiiba iyaga ka horreeyaad arkaysaan waqti walboo muslimka uu aada u daciifana kuwaas waa soo badanaya innaga waxaa laga yaabaa dadkeenna soomaalida wax aanan arki jirin oo aanan maqli jirin in maanta sooma dad soomaaliya aan ka maqlayno soo maha oo markaa yacnii wax aada la yaabto oo war qofkan aawa iimaankiisa aada istiraahdo tamxiiskii wey marka waa kala soociddii dadkii la kala soocayey weeyaan marka waliyumaxisa waliyaktabira ayuu ku macniyey ibnu cabaas waxaa kaloo macno kale uu leeyahay waliyumaxisa allaahu alla inuu nadiifiyo aladiina kuwa aamanuu rumeeyey mu'miniinta inuu dahiro oo dunuubta uu ka nadiifiyo macnahana marka waa lagu macneeyey dunuuba aladiina aamanuu ayb tamxiiska hadda asalkiisa waa kala miirid in la kala hufo la kala miirana ikhtibaarkaaba sidaas a waayahay wayamxaqa waliyamxaqa inuu tirtiro alkaafiriina gaaladiina inuu tirtiro oo uu nuqsaamiyo ama uu nuqsaamiyo macnaha marka aayaddan laba daraf waay u fiirso culimada waxay leeyihin marka almacnaa ana adowlata in kanat lilkaafiriina cala lmu'miniina wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaasi bay ahayd soo maha hadday helaan adkaanshadu gaalada oo mu'miniinta laga helo kaana sababan litamyiizi اlmu'mini min almunaafiqi waxay sabab u noqonee muuminka iyo munaafiqa in la kala sooco ayb wa sababan liistishhaadi man qutila minhum dadkii mu'miniinta laga dilayna inay shahaado ay helaan waa sabab bay u noqonee wa sababan litadhiiri dunuubihim dunuubta mu'miniinta in la dahirana sababay u noqonaysaa waa marka gaaladu ay guul helaan saddexdaasaa ku muuminiintii dembi dhaafay ka helayaan musiibadaa ku dhacday laba waa la kala miirayaa munaafiqi baa laga soocayaa waxay garanayaan midka dhabta ula jiro iyo kaan ula jirinoo aamanaa iska dhahayo saddex dadkaa dhimanayana ilaahay baa darajo weyn gaarsiinaya haddii marka ay tahay sida kale oo wain kaanat do yacni ana dowlata idaa kaanat lilmu'miniina cala alkaafiriinana hadday mu'miniintu guusha helaan oo gaaladii marka iyaga yacni dushooda ay ka helaan waa midaan wayamxaqa alkaafiriina alla uu leeyahayo gaaladii marka in la nuqsaamiyo waayo iyagiida wayamxaqa alkaafiriina marka gaaladii in la tirtiro bimacnaa qaar kamida in la tirtiro la nuqsaamiyo nuqsaamintaa la nuqsaaminayana maslaxa ku jirta oo dhibkii ay ku hayeen wixii ilaahay dadka u abuuray ayaa la yareynaa meeshii laga zuulina wayamxaqa inuu tirtiro alkaafiriina gaaladii inuu tirtiro alkaafiriina marka waa caam waa lafdun xagga lafdiga caam buu ka yahay waa caamun uriida bihi lkhusuus gaaladii markaas nebiga la dagaalamaysaana laga wadaa ee waxaa gaal adduunyada joogo dhana la tirtiray maaha macnaha am xasibtm an tadkuluu اljanata walamaa yaclam illahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam aلsaabiriin waxaa laga soo guurayaa usluub usluub kale loo soo guurayaa am bal e amta munqadica waaye bimacnaa bal marka ficilka ka dambeeya marka hamzada waa lagu waa l waa waa lagu waa lagu daraya am bal e axasibtum ma waxaad malayseen an tadkuluu inaad gelaysaan aljannata jannadii inaad gelaysaan walxaal lamaa yaclam illaahu lam yaclam illaahu alla uunan muujinin bannaanka uusan keenin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday oo naf iyo maalba ku jihaaday minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wayaclama uunan ogaanin uunan muujinin bannaanka uunan keenin assaabiriina kuwa sabro halkanna marka xikmaddii baa weli socoto usluubkii horea marka laga baxo usluub kalaa le yacni idraab intiqaali ah waaye am bal ee axasibtum ma waxaad u malayseen an tadkhuluu ljannata jannada inaad gelaysaan waawgu marka waa waawlxaal walamaada ku jira walxaal lamaa yaclam illaahu lam yaclam illaahu macno ahaan marka yacni lam unbaa laga macnaynaya iyadoo alla uusan bannaanka keenin ilaahay mar walba waa og yahay kuwa jihaadaya iyo kuwa sabraayo laakiin cilmiga bannaanka inuu keeno ayb walxaal lamaa yaclam illaahu walxaal lam yaclam illaahu alla uunan bannaanka keenin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin wayaclamadan icraabteeda waxaa la yidhi wayaclama fii mowdici jasmin waaye fatxada ku taalla miimka lagu dhigayna waa fatxadii marka yacni laamta wayaclam ayay ahayd maogtahay marka iltiqaau saakinayn marku dhaco xasanulbasri baa akriyayoo wayaclami saabiriin walamaa yaclami walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclami saabiriina haddii qiraa'adaas shaadkaa la akriya waa iska caddahay wayaclami saabiriina waa yaclam waa majzuum oo lamaadaa lagu jasmiyey ee waxa loo hoos dhigayna waa liltiqaa'i saakinayn in laga yani hal hal hal yacni reeb in laga takhalluso waayo laba reeb laguma dhawaaqi karo wayaclama marka la fatxiyana qaar baa waxay leeyihiin weli waa xaalatu jasmay joogtaa laakiin miimkii si looga takhalluso iltiqaa'i saakinayn ayaa miimkii xarakadii laamka ayaa layska siiyey u dhowaanshaha uu u dhow yahay darteed marka wayaclama walamaa yaclam unbay la ayay tahay bay dhahayaan xoogaa waxaad moodaas in bucdi ku jira taas oo itbaacan lilaam ayaa loo yeelay sidaa bay leeyihiin waxaana loo badan yahay wayaclama inay mansuub tahay maxaa lagu nasbiyey basriyiintu waxay leey an mudmara-a baa lagu nasbiyey waawguna waa waawulmaciyo an mudmara-a oo gadaashiisa taallo ayaa yaclamadaani nasbisay waana tii marka la dhihi jiray laa taأkul الsamaka watashrab اlabana laa taأkul asamaka watashrab laban malaay ha cunin ood caano cabtid markaa ha jamcinin labadooda marka tanna marka waxay tahay walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum iyadoon alla ounan muujinin kuwa idinka idinka midoo jihaaday jihaadayo ownanna la ogaanin ounan banaanka la keenin kuwa saabiriinta oo sabro saasay marka ka dhigan tahay kuufiyiintu ayaguse waxay yidhaahdaan wayaclama saabiriinadan nusiba cala sarfi ayay dhahaan iyagan ibnu jariirna sarfigaa baa lagu nasbiyey buu yidhaahdaa istilaax kuufiyiintu leedahay oo kutubaha naxwada iyo lagu ti lagu sheego middaan horaa aad laakiin annaga aan aada u naqaanaayo caan ah an mudmara ah in lagu nasbiyo waawguna waawulmaciyo iska ahaada waaya marka sidaa waxaad u malaynaysaan marka inaad jannadii iska gelaysaan iyadoon la idin jarribin oon laydin imtixaanin waa laydin imtixaana waa marka walaqad kuntum tamanowna almowta min qabli an talqowhu faqad ra'aytumuuhu wa antum tanduruun walaqad wala wallaahi qad xaqiiqa eh kuntum waxaad ahaydeen tamanowna inaad tamaninaysaan ood u faruuryo qaniinsanayseen ood jeclaysanayseen almowta geeri inaad tamaninayseen saasaad ahaydeen min qabli an talqow intaydnan la kulmin hu geeridii mowdkii asbaabtiisii intaydnan la kulmin ama mowdkii intaydnanba la kulmin faqad xaqiiqeehe ra-aytum waad aragteen hu asbaabtii geerida ayaad indhaha saarteen walxaal antum idinka oo tanduruuna weliba fiirina fiirinaysaan markii hore dagaalka waa kii nebiga la tashtay dadka dhallinyaro dad u badnaa iyo dad aan dagaalkii beder xaadirin waatay yidhaahdeen rasuul allowna keen dagaalka aan galno aan baxno aan u baxno maadaama beder ay dhaaftay waxay islahaayeen middaan wacdaro dhiga marka markii hore geeridaad tamaninayseene waaba aragteenaa layidhi marka geeridana de marka horeay kugu tahay ama ay maqal markay kugu tahay ama marka ay qalbigaaga si ugu jirto laakiin iyo marka aada asbaabteedii aada aragto isku mid maaha mowdku musiibow ilaahay ku tilmaamay dheeldheel maaha geeridu oo ilaahay fii suurati fii suurati lmaa-ida muxuu yihi faasaabatkum musiibatu lmowti faasaabatkum ay idinku dhacday musiibatu lmowti mowdka musiibadiisa ay idinku dhacday geeridu marka waa musiibo marka qoladaabaa marka laga lala hadlayaayo waxaa la leeyahay walaqad wala wallaahi qad xaqiiqee kuntum waxaad ahaydeen tamanowna inaad jeclaysanayseen oo tamaninayseen almowta geeri min qabli an talqow intaydnan la kulmin hu geerida intaydnan arkin geeridaad tamaninayseen qofku si kastoo u karti badan yahayna isku mid maaha marka geerida la arko asbaabteeda iyo marka kale gaswatu daa'if waa kii nabiga sal l slam muddo ayuu reer daa'if gaar ka haayey niman dagaal badanna waa ahaayeen waxbaa la ysku tuurtuuray wuxuu u bandhigay marka rasuulka muddo markay gaar hayeen bay waxay lahaayeen aan galna maxa goormaan gelaynaa goormaan magaaladii gelaynaa bay ka badiyeen markaas unbaa marka meeshii marka yacnii la galay markii dagaalkii iyo kulaylkiisii iyo adeegiisii iyo dhibkiisii la arkay ayaa marka waxay tamaniyeen low ow marka yacnii intuu istaago layska laabto markii hore aan laabanada waa dhibaysay markii laakiin asbaabtii iyo la arkay iyo culaysku uu leeyahay dagaalka ayaa markaa yacnii rasuulka sal sala allahu calayhi wasalam wixii uu markaa dhahayey iyo sidii uu wax u arkayey inay toosan tahay fahmeen walidaalika xadiidkii nabiga sal ll ly slam saxiixa ku sugnaa wuxuu ahaa laa tatamanow liqaa'a alcaduwi cadowga la kulankiisa ha tamaninina goor baan arkaynaa goor baan aadaynaa saasaan yeelaynaa waxaa ha dhihinina laa tatamanow liqaa'a alcaduwi haddii laakiin aad la kulantaan fa idaa laqiitumuuhum haddaad cadowgii la kulantaan fahbutuu sugnaada markaad la kulantaan sugnaaw inta aadan arkin waxba ha u bisabisoonin waayo waxaad noqon doontid ma ogid oo asbaabtii mowdkaa la arkayaa waxaa laga yaabaa inaadba kartidii kugu jirtay iyo xooggii kugu jirayba inuu ba inta yacni si kale intaad noqoto marka shaydaan uu wax kugu xambaaro marka markaad aragtana sugnaaw adigu marka tamanigiisa iska dhaaf faqad xaqiiqe ahe ra-aytum waad aragteen ra-aytumuuhu ra-aytum waad aragteen hu asbaabtii geeridaad aragteen geeri lama arki kara iyada geeridu waa macnawi laakiin asbaabteedaa la arki karaa seeftii iyo qacda ku hayso yacni da dadkii luqumahooda walxaal baad aragteen antum idinkuna tanduruuna aada fiirinaysaan ood eegeysaan wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul wamaa muxamadun muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuulun weeyaan rasuulka oo qad khalad ay tagtay min qablihi isaga hortii alrusulu ay rusul tagtay yani aayaddan markaas waxay ku timid markii dhabarjebinta muslimiinta lagu sameeyey baa hadal waxaa soo yeeray rasuulkii waa dhintay ayaa suuqa lasoo geliyey dadkii labay u kala go-een oo qaar waxay yidhaahdeen marba haddii rasuulkii dhintay maxaa noo yaala aan iska tagno meelihii aan ka kala nimid aan iska aadno sidii inay diintiiba dhammaatay oo kale qaar kalena waxay yidhaahdeen maya wixii rasuulku ku dhintaan ku dhimanaynaa annagana rasuulka xaqowna tusay diin bou noola yimid hadduuba isaga ku dhintay iyadaan ku dhimanayna annagana anas ibnu nadir ayaa ka mid ahaa dadkaas dadkii markay sidaa noqdeen argagaxaas ou galay ayaa marka alla aayaddan yaayaa loo tilmaamaya waxaa la leeyahay rasuul inuu dhinto diintiisii baaqi noqoto wax caadiya waay oo la arki jiray hadda waa kan nabiyullaahi maxamed waa dhintay sala allahu calayhi wasalam haddana diintiisii waa baaqi yacnii diintu inay baaqi ahaato kuma xirna inuu noolaado rasuulku bal inuu nololbaba loo loo damaano qaadin oo alla wuxuu yidhi innaka mayitun wa inahum mayituun wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in midta fahum lkhaaliduun marka waxaa lele waxba arrintaa yayna welwel idin gelinine rasuulku haddou dhinta diintiisi waa soconaya idinku diinta haaya marka aayaddan markii nebigu dhintayna sala allahu calayhi wasalam ou markii waqtigiisii la gaarayo ou dhintay ayaa muslimiintii aad bay marka xaaladay galeen adag ila dee dad rasuulkoodii dhintay xaaladu adag waa galayaan laa shaka markay sidaa dhacday baa marka cumar intuu yacni argagaxay ayaa wuxuu yidhi rasuulka ciddii tiraahdo waa dhi waa dhintay seeftaasaan ku kala goynaya cariyaa dhaho waa dhintay isagoo sidaa dhahayaa abubakar yimid cumar oo meeshaa marka seeftaa seef la taagan markaasuu yidhi fariiso wuu fariistay cumar abubakr waa ka heybeysan jiray waxuqa lahu dalika abubakr in laga heybeysto xaqu u lahaa waayo ummadaani nebiga kadib kii ugu kheyr badnaa isagaa ahaa abu bakr marka waa istaagay wuxuu yihi wardadow man kaana yacbudu muxameda ninkii moxamed caabudi jiray faina moxameda qad maata moxamed waa dhintay waman kaana yacbud اllaha qofkii ilaahay caabudi jirayna fain allaha xayu laa yamuutu ilaahay waa nool yahay mana dhimanayo aayaddaanu akhriyay marka wamaa moxamedu ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul aayaddan markuu abu bakr soo qaatay cumar waa fariistay argagixiina waa ka ba-ay xaqiiqdiina waa fahmay meeshaas marka culimada waxay yidhaahdaan waxaa laga qaataa waktiga qofka uu argagaxsan yahay oo musiibo weyn ay ku timaado qof kasto daliilka ma heli karo ilaahay daliilka wuxuu waafajiyaa ama uu tusaa sida loo kala cilmi badan yahay loo kala fadli badan yahay ayaa qofku yacnii uu sugnaanshada iyo daliilka helitaankiisa uu ku xiran yahay cumar oo la og yahay radia allahu canhu fadaa-ishiisa iyo cilmigiisa haddana marka ay argagaxa iyo musiibadaa ku timid nebigaa dhintay ou maqlay waa argagaxay aayaddan marka dalaaladeedii waa iloobay ilaa abubakar ou markaa ku dul akhriyey dadkii ay marka degeen oy xasileen marka marka qalaaqil iyo fitan iyo dhib markuu jiro ninkii cilmi leh oo ilaahay cilmigiisa diiniga uu ku dhowray unbaa dadka badbaadi karo wax saxana u sheegi karo qof marka yacnii aan cilmi lahaynna ummaddu hadduu hago meel cidlaabuu ka tuurayaa mid laba aayad keliya bartay oon aada u fahmin markuu dadka hogaamiyana dhibaato iyo shiddo ayaa laga dhexlayaa laakiin qofka caalimka ee faqiiha ah ee aayadda iyo dalaaladeeda isku fahamsan kaas markaas ayaa marka yacni la mahadiyaa walidaalika abu bakar waaqicadaas waa lagu mahadiyey dagaalkii uxudna muslimiintii lagu argagax geliyey nebi moxamed waa dhintay maxaad meesha ka samaynaysaan war saas ma ahani nebi hadduu dhinto diintiisu waa soco jirtay diintu la dhiman maysee diintiisi utaa ku taagnaada marka wamaa muxamedun muxamed maaha ma yani ma ahaanin ilaa rasuulun rasuulun buu ahaaday oo rasuulun buu yahay rasuulka oo qad khalad ay tagtay min qablihi isaga hortii arusulu rusul ay tageen rusul baa ka horreysay hadduu dhinto isaga uma horeeyo rusul baa dhima dhinteen diintoodiina baaqi bay ahaatay afa in maata atu'minuuna bihi ma rumaynaysaan rasuulka muddata xayaatihi intuu noolaa inta uu nool yahay miyaa idinku iimaan la idinka helayaa ayb fa in maata haddii uu dhinto markaa ow amase qutila la dilo inqalabtum ma gadoomaysaan raajiciina xaal aad tihiin kuwii u noqonayo calaa acqaabikum cirib cirbihiina kuwa u noqonayo xaal aad tihiin waman qofkii yanqalib gadoomo calaa caqibayhi raajican xaal uu yahay kii noqonayo calaa caqibayhi labadiisa cirbood korkooda falan yadura allaha alla u dhibi maayo shay-an shayna ku dhibi maayo min adarari dhib ah wax dhiba ilaahay gaarsiin maayo wasayejzi llaahu alla waa abaal marinayaa ashaakiriina kuwa shukriyo afa in maata marka fa'du hamzada waa istifhaam fa'duna waa xarfu cataf caamilaa lasoo qadarayaa fa-da caamilkaas muqadarkaa lagu cadfaa marka waxaa ka dambe fa-du waxay cadfaysaa caamilka muqadarka ah markaa wuxuu noqonayaa atu'minuuna bihi muddata xayaatihi fa in maata marka intuu noolaa miyaad rumaynaysaan nebigu fa in maata oo haddii uu dhinto markaa ow amase qutila la dilo inqalabtum ma gadoomaysaan markaa calaa acqaabikum cirbihiina miyaad u gadoomaysaan idinkoo u noqonayo waman qofkii yanqalib gadoomo calaa caqibayhi raajican xaal uu yahay kii noqonayo calaa caqibayhi labadiisa cirbood korkooda kii ku noqonayo xaal uu yahay qofkii sidaa ah falan yadura allaha alla u dhibi maayo shay-an waxna u dhibi maayo shay-an marka masdar ahaanay u nasbisan tahayo shay-an min adarari wasayejzi llaahu alla wou abaal marin doonaa ashaakiriina kuwa shukriyo ilaahay wou abaal marin doonaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi